degmada xudure gobolka bokool waxaa lagu qabtay banaanbax roobdoon kaas oo ay kasoo qaybgaleen bulshada ku nool degmadaasi iyo culimmada deegaanka banaanbaxa roobdoon ayaa isugu jiray salaad roobdoon duco iyo allabari maadaama dalka intiisa badan uusan ka da-in roobkii la filayay sidaa daraaddeedna kuleel badan ay wajahayaan dadka soomaaliyeed xafiiskii suduwaha wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee degmada xudur ayaa maalmo ka hor iclaamiyey banaanbaxan roobdoon ee ka dhacay degmadaasi kaasoo alle looga baryayay inuu nimcadiisa ku qaboojiyo bulshada ku nool degmada xudur ee gobolka bakool salaada roobdoon kadib culimada degmada xudur ayaa u duceeya dhammaan ummadda muslimiinta ee ooman meel walbo ay joogaan inuu alle u shubo raxmadiisa kuna qaboojiyo maadaama kuleel iyo biyola-aan baasan ay ka jiraan meelo badan oo dalka ka mid a اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نحن الغ... أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا مجللا سحا آمنا نافئا غير ضار degmada xudur ee gobolka bokool ayaa waxaa ka jirta xaalad biyo la-aan aada u baasan maadaama ay gureen ceelashii ku yaala deegaanka degmada xudur iyadoona bulshada halkaasi ku nool ay wajahayaan xaalad biyo la-aan taasoo saameyn gaara ku yeelanaysa dadka iyo dunyada ku dhaqan degmada xudur ee gobolka bokool